habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo habdalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinayno kuwooda ugu waaweyn rubayno ka soo baxaya dagaal dhaliyo khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashaeer dhaawac oo ka dhacay gobolka hiiraan muxaaradka puntland uu ku dhawaaqday in ay qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn si loo xaqiijiyo doorashada puntland inay ku qabsoonto wakhtigeeda saxda ah qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada garowe oo siyaabooyin kala duwan kaga hadlay jadwalkii ay xalay shaaciyeen guddiga doorashooyinka puntland dowladda soomaaliya oo sheegtay in sanadkan ku dhowaad laba kun iyo shan boqol oo tahriibayaala dalal kala duwanna ee ku kala ahaa ay dalka dib ugu soo celisay faahfaahiino dheeraada oo laga helayo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo shabaab oo ka dhacay qaybo ka mid ah degmada buulaburde ee gobolka hiiraan ma ka mid noqon doono golaha deegaanka magaalada jowhar oo maanta lagu doortay isla magaaladaasi wararka dibadda aad ku dhegaysan doontaan warkayaga habeena waxaa ugu waaweyn taas oo shuruudo cusub ku xirtay sideenta shan iyo konton la haystayaal reer galbeeda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal hol salaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oomo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal hol salaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeen talaada ah oo ay arbaca ay soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay ayeen qodobada warkayaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan mucaaradka puntland ayaa qaadacay go-aano kasoo baxay guddiga doorashooyinka puntland kuwaasi oo ay ku jadwaleynayaan doorashada madaxtooyada puntland xubnaha mucaaradka puntland oo shir ku yeeshay maanta magaalada garowe ee gobolka nugaal ayaa kadib go-aanadii kasoo baxay guddiga doorashooyinka maamulkaasi waxay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan jadwalka doorashada oo ay shaaciyeen xubnaha guddiga doorashooyinka puntland dadaalada mucaaradka punt ama dalada mucaaradka ee puntland ayaa war-saxaabadeed maanta ay kasoo saartay shirkan oo ay yeesheen xubnaha mucaaradka ugu horeyn waxaa lagu sheegay inay uga digayaan tallaabooyinka madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu qaadayo ah in uu sameysto muddo kororsi sida lagu yidhi bayaan oo ay maanta ay soo saareen xubnaha mucaaradka ee puntland mucaaradka ayaa gebi ahaanba qaadacay go-aanada uu soo saaray guddiga doorashooyinka ee beeg kaasi oo xalay waqti dambe ku dhawaaqay jadwal doorasho oo muran xoogan dhaliyey xubnaha mucaaradka oo ku mideysan daladan ayaa dhammaantoodba isku raacay in markaasi jadwalkan oo ay guddiga doorashooyinka beeg ay shaaciyeen uu yahay mid keeni karo muddo kororsi aanaan dhammaad lahayn sida hadalkuu dhigeen waxay sidoo kale ayaan dare ay ku tilmaameen in tallaabo ceenkaas oo kale ah ay qaadaan guddiga beeg waxaanay uga digeen tallaabooyinkaasi haddii ay sii socdaan inay iyagu dhinacooda ay qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn siday hadalku dhigeen iyadoo dalladu maalmaha iyo asbuucyada soo socda qaadi doonto tallaabooyin lagu xaqiijinayo qabsoomidda doorasho si looga baaqsado firaaq dastuuri ah dhammaad bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin dalladda mucaaradka puntland maanta oo taariikhdu tahay afarlabaatanka bisha oktoobar waxaa shir ballaaran isugu yimid xubnaha dalladda mucaaradka ee dowladda puntland waxayna isku waafaqeen war-saxaafadeedkan oo ay uga jawaabayaan qoraalkii xalay ka soo baxay madaxtooyada iyo guddiga madaxweynuhu u magacowday oo sharcidarrada ah ujeeddada war-saxaafadeedku waxa weeye muddo kororsiga madaxweyne siciid cabdulaahi deni dalladda mucaaradka puntland waxay u taagan tahay ilaalinta iyo ku dhaqanka dastuurka dowladda puntland dhowridda midnimada wadajirka iyo nabadgelyada dalka iyo dadka puntland dalladdu waxay horay uga digtay damaca madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ah muddo kororsi aan sharci ahayn iyadoo uu dhammaan baalmaray heshiisyadii bulsho ee dowladda puntland iyadoo dhammaanaysa muddoxireedkii shanta sano ahaa ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha dowladda sida ku cad dastuurka dowladda puntland qodobkiisa toddobaatan iyo sagaalaad dalladdu waxay nasiib darro u aragtaa iyadoon heshiis lagu ahayn doorasho laysla ogol yahay in beeg oo madaxweyne siciid cabdulaahi dani ku dhisay si baalmarsan dastuurka dowladda puntland ay soo saarto jadwal doorasho oo dhaafsiisan muddaxileedka hay-adaha dowladda taasoo muddo koror taasoo dalladdu ay u aragto muddo kororsi aan dhammaad lahayn waxaa sidoo kale tillaabo khatar u horseedi karta puntland ah in dhismadii dowladda puntland oo u fadhiya shir caasimadda dowladda puntland ee garoowe ugana arrinsanaya hubanti la-aanta amni siyaasadeed ee puntland uu madaxweyne siciid cabdulaahi deni u bareero in uu ka hor dhaco kuna dhawaaqo muddo kororsi baaq haddaba dalladdu waxay ugu baaqaysaa ismada puntland iyo waxgaradka kale in meel looga soo wada jeedsado madaxweynaha xilligiisii dhammaadka yahay ee siciid cabdulaahi deni oo doonaya in puntland burburiyo kuna gorgortamo nabadda iyo xasiloonida ay dadka iyo dalka puntland ay haystaan dalladdu waxay shacabka puntland iyo beesha caalamka u sheegaysaa in mas-uuliyadda amni ee ka dhalata muddo kororsiga uu qaadi uu qaadi doono madaxweynaha wakhtigiisii gabaabsiga yahay ee siciid cabdulaahi deni iyo xildhibaan fu-aad abshir laguna lagulana xisaabtami doono mas-uuliyaddaas dalladdu waxay dhirogelaysaa la tashiyo ballaaran oo ay la yeelanayso bulshada qaybaheeda kala duwan si loo xaqiijiyo in doorashadu ku dhacdo wakhtigeedii sideedda janawari iyadoo dalladdu maalmaha iyo asbuucyada soo socda qaadi doonto tallaabooyin lagu xaqiijinayo qabsoomidda doorasho si looga baaqsado firaaq dastuuri ah dhammaad
mucaaradka maamulka puntland ama dalada mucaaradka puntland oo si adag kaga hadlaysay xaaladda cakiran ee dhinaca siyaasadda ee maamulkaas ayay ahaayeen siyaasiyiin u hadlay bayaan ay soo saareen faahfaahiino dhidhaad ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada buulaburde ee gobolka hiiraan wararka gobolka hiiraan naga soo gaaraya ayaa ku waramaya in dagaal soo bilowday waa berigii hore ee saakay ilaa iyo xilligan inuu ka socanayo deegaan jicib oo la yidhaahdo oo dhaca duleedka degmada buulaburde ee gobolka hiiraan dagaalkan ayaa la warinayaa inuu soo bilowday sagaalkii barqanimo ama saddex saac barqanimo ee maanta waxaana uu soconaya ilaa haatan oo caawa siday noo soo sheegayaan ilaa dadka deegaanka ah wararka ayaa sheegaya in deegaankaasi jicibu ee hoostaga degmada buulaburde oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab uu isku urursanayay inay weerar ay ku qaadeen ciidamo dadka deegaanka ah oo kaashanayo ciidamada militariga soomaaliya inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku dhimatay ama ku geeriyootay ugu yaraan shan iyo toban qof oo dhinacyadii diiraa sida ay soo warinayaan ila wareedo xilkasa inkastoo khasaaruhu intaasi ka badan karo dagaalkan waxaa sidoo kale hogaaminaya saraakiil ka tirsan qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaana warar kala helaya ay sheegayaan in weli uu soconayo islamarkaasina uu soo bilowday waa berigii hore ee saakay dhinacyada diriraya ayaana dagaalkan xoogiisa uu ku dhex maraya deegaankaasi jicbo la yidhaahdo ila wareedo ku sugan degmada bulaburde ee gobolka hiiraan ayaa soo warinaya inay maqlayaan dhawaaqa dareenka risaasta noocyadiisa kala duwan ay isku adeegsanayaan dhinacyadu dirirtu ay u dhexeyso wixii kusoo korana wararkeena xiga ayaad ku dhegeysan doontaan wararka puntland haddaan dib ugu noqono wararka naga soo gaaraya magaalada garowe waxay sheegayaan ama shacabka magaalada garowe ay si adag ay kaga hadlayaan xaaladda cakiran ee ka taagan puntland gaar ahaan arrimaha siyaasadda ee u dhexeyso mucaaradka iyo madaxtooyada puntland qaar ka mid ah shacabka puntland oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waryaha idaacadda dalsan ee magaalada garowe la dhexqaada aragtidooda
qaadanayna bajaaj baan wataa qorigay dhoshkaan qaadanaya haddii warkaa ismada socon waayo way ismada ku hadlaaniin waa anuu waan raacaya wax kasta ahdo laakiin se wixii haddii laga diido anuu boosh iyo qori baan qaad waxaad u baaqaysaa madaxweynaha madaxweynaha waxaa ugu baaqaya inuu soo dhiibo koleyba hadda dhihi mayno maxaa ahaa madaxtooyada ha ka soo baxee wakhti bay leedahay u cayiman sideedda janawari wakhtigiisana siciid dowladda xukuumadda hadda jirta xilligaana ku eg tahay golayaashii deegaanka way soo qabtay intay qaban kareen laakiin haddar waxaan aamsanahay in lixdan iyo lixdii lagu laabto dadku wuxuu u baahan yahay doorasho waxaan adigu soo dhoweynayaa figriyal adigoo taagan barxaddii garoowe qof iyo cod qof tallaystaa oo dambe inaan la doona gaarsiiye hal iyo cod waxaan diyaaru nahay sidii hal iyo cod loo hormarin karo shan biloodoo dambena ha qaadatay in loo diyaargaroobo shan iyo labaatan sano oo mandaqadda puntland ay jirtay guddiga doorashooyinka ee beeg waxa ay xalay soo saareen in doorashada dadweyne lagu geli doono madaxtooyada puntland waana markii u horreysay haddii ay suuro gasho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ay dadku iyagu soo doortaan sidoo kale waxa ay sheegeen in baarlamaanka lagu soo dooran doono doorasho dadweyne oo dadku ay u codayn doonaan sidii soddon iyo saddexdii degmo ee la doortay saddexdii hordhac ahaa iyo soddonkii degmo ee doorashooyinkoodu ka dhacay qaar ka mid ah gobollada puntland waxaa xusid mudan doorashadaas la qabtay inaysan ku jirin caasimadda mandaqadda puntland ee garowe shacab ku dhaqan magaalada garowe caasimadda puntland ayaa siyaabo kala duwan waxa ay uga raayi dhiibteen doorashada dadweyne oo xalay ay ku dhawaaqday hay-adda doorashooyinka ee marka magaceeda lasoo gaabiye loo yaqaano beeg waxayna qaarkood sheegeen inaan suurtagal ahayn xilligan in doorasho lagu qabto shan iyo labaatanka februari ee sanadka laba kun afar iyo labaatan halka qaarkoodna ay sheegeen suurtagalnimada hadalkii ay xalay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka ee beeg
waxaas cidil ka aqbali mayso saciid cabdullaahi deni dimuqraadiyad buu ku faanaaw shan sano madaxweynaha puntland haaw hal maalin baa xildhibaanadu wax- xildhibaan- xildhibaanada xildhibaan ka mid ah wuxuu weydiiyey su'aal siduu hoolka baarlamaanka uga baxaya caradii meesha ka dhalatay waa looga dimuqraadiyadna uu yaqaano aragtideeda ma lahan xitaa wax social socialka dimuqraadiyadeed uu leeyahay saciid cabdullaahi deni ma lahan waxaan leeyahay siciidu puntland ha burburin intii aad joogtay fashil iyo ceeb iyo wax weyn baa kaa soo gaaray waxaan laga xasuustaa intii puntland aad joogtay in maxaabiista puntland ay la baxday afar wiiloo gafuur duubanaya ceeb iyo fashil ka weynna ma jirto haddana dimuqraadiyaddu hadafkii aad uga socotay xaluu soo baxay waa la arkay marka een, ceeb iyo fashil yaysu ku dambayn baan u leeyahay haddii aanan anigu ra'yigayga ka hadlo ee lama aha inay mataqaanaa macquul tahay oo shan iyo labaatanka ay ku dhici doonto een, doorasho Een, marka sidaas darteed xagga kale markaan ka eego oo xagga mataqaanaa een, gobollada puntland iyo amniga iyo nabaddana eego een, dhinacaasna macquulka ma aha oo mataqaanaa waddanka waxaa ka jira qalalaase siyaasadeed iyo isqabqabsi iyo amniga oo faraha ka sii baxaya aan u jeedno in mataqaanaa een, dadkii ay caburin socoto een, ciidamo ee, lagu soo guraayo magaalada garowe ee caasimadda puntland ah Een, amniguna faraha ka sii baxaayo Een, marka howlahaas oo aan intaysan dhicin waxaan anugu odhan lahaa bira- tallaabooyinka la qaadayo ee dowladdu qaadayso ha ka fiirsa bismillahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed xasan ciise arrintaa waxaan u arkaa arrin aan macquul ahayn arrin aan sharci ahayn wax la qaadan karana maaha marka waxaan leeyahay wixii
gudahaana warkii habeenaad caawa kala socoteen raadiyo dalsane magaalada muqdisho khiyaartana dhegeysata ay u wanageynta ah ciddii warka igu seego waxay dib kaga heli karaan barayana internetka nabadgelyo
wararka ma haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaantirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga william bolson ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talal hel